waxaan ku bilownay maxkamadda militariga soomaaliya ayaa maanta dila ku fulisay laba nin oo hore loogu helay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab islamarkaana ay dileen xubno ka tirsan ciidamada amniga warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun dila ku fulisay shucayb cabdulaahi maxamed iyo saadiq cabdijabaar cumar oo ka tirsanaa ururka al-shabaab kuwaasay horay u xukuntay maxkamadda ciidamada labadan xubnood ee ka tirsanaa al-shabaab ayaa ku eedeysnaa inay gudaha magaalada muqdisho ka fuliyeen dilal qorshaysan oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya sida uu warbaahinta u sheegay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida muumin cabdulaahi xuseen eedaysana shucayb cabdulaahi maxamed axmed waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu si bareer ah u dilay kow marxuum saddexle xoogga xuseen macallin cali jilicow taariikhdu markay ahayd siddeed iyo labaatankii bishii lixaad laba kun toddobayo toban labo marxuum gaashaanle boliis yuusuf cabdulaahi maxamed taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishii labayo tobanaad laba kun toddobayo toban saddex marxuum laba xidigle boliis cabdulaahi ibraahim xasan gambar taariikhdu markay ahayd shantii bishii shanaad laba kun siddeed iyo toban afar marxuum cabdi cali maxamuud taariikhdu markay ahayd toddobayo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun siddeed iyo toban eedaysane saadaq cabdijabaar cumar xuseen waxaa si gaar ah loogu eedeeyey inuu dil bareer ah oo gaadmo ah ku dilay marxuum deble xoogga maxamed xasan ibraahim taariikhdu markay ahayd kow iyo soddonkii bishii saddexaad laba kun sagaaliyo toban degmada dayniile waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuumiinta sare ku xusan taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishii koob iyo tobanaad laba kun sagaaliyo toban maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatanka bisha tobanaad laba kun labaiyo labaatan waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay